halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbarideennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu ku guda jirnay kitaabkii nebi ayuub oo ah kitaab loo qoray in dadku ay toobad keenaan oo welibana waxaa kaloo ku qoran culuun aad u fara badan oo ku saabsan asbaabta kuwa xaqa ah ay u dhibaatoodaan markii ay dunidan joogaan markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay eliyuhu oo faallo ka bixinaya in ficilladii ilaah ka nasahan yihiin xumaan iyo xaqdarro waxaanan soo gunaanadnay cutubkii afar iyo soddonaad iyo kii shan iyo soddonaad welina waxaa sii soconaya eliyuhu oo wax ka odhanaya dooddii socotay ee ku saabsanayd dhibkan gaadhay nebi ayuub iyo waxa xaalku uu yahay ama uu noqonayo maadaama aynu soo gaarnay cutubkan lix iyo soddonaad ayaannu ku bilaabaynaa maaddada ugu horraysa oo ah in ilaah uu yahay macallin weyn waxaase weli sii soconaya dooddii eliyuhu uu isagu ahaa nin dhexdhexaadiye ah wuxuuna leeyahay isagoo hadalkiisii sii wata sida ku qoran kitaabkii nebi ayuub cutubka lix iyo soddonaad aayadaha kow ilaa labo ee baalka lix boqol shan iyo siddeetan ee axdigii hore sida tan oo weliba eliyuhu hadalkiisii buu watay oo wuxuu yidhi weliba in yar iisii kaadi oo anna wax baan ku tusayaa waayo weli waxaan hayaa wax aan ilaah daraaddiis u odhanayo eliyuhu wuxuu daafacayaa ilaah in kastoo sideenna oo kale aqoonta uu ka haysto rabbiga ay xadidan tahay haddaba markaan ka hadlayno ilaah aan dhammaad lahayn oo weligii jiray ayaa waxaa hubaal ah inaynaan jawaab buuxda u haynin arrimaha isaga ku saabsan oo aqoonteennu way xadidan tahay haddaba xaalkaasi waa dhab oo kuwo badan oo innaga ah ayaa waxba ka garanaynin axwaalka ku saabsan ilaah waxaan la kulmay nin igu yidhi waxaan rumaysanahay masiixa laakiin waxaa igu adag inaan rumeeyo waxyaabo kale oo kitaabka ku qoran sida abuuristii kalluunkii weynaa ee nebi yoonis liqay daadkii nebi nuux iyo mucjisooyin kale oo la sheego inay dhacaan waxaa kaloo ninkaasi haysta dhibaatooyin isaga u gaar ah wuxuu markaasi igu yidhi waxaan doonayaa inaan wax waliba rumaysto laakiin way igu adag tahay markii uu sidaas yidhi ayaan ogaaday in carqaladda ninkan haysata ay tahay wixii uu garanayay ee uu ilaah ka yaqaanay baa waxaa dhibaya waxyaalaha aannu ilaah ka garanaynin saaxiibow haddii aad rumaysad ku qabto masiixa waxyaabaha kale iyaga ayaa isfurfuraya tusaale ahaan waxaan cabayaa shaah shaahan aan cabayo garan maayo cidda soo saartay caleenta iyo weliba meesha sokortu ay ka timid iyo shirkaddii soo samaysay haddaba waxaan ku kalsoonahay inaan shaahan cabo iyadoo aanan ka shakinaynin marka waxaan kugu leeyahay haddii aad rumaysan tahay in masiixu uu ku dhintay iyo inuu sare kacay waxaan kugu leeyahay ku kalsoonow inuu badbaadiyahaaga yahay shakiga kale isagaa soo dhammaynaya gooray ahaataba haddaba waxa keliya oo aannu u baahan nahay waxa weeye inaan ogaanno in shaahu uu yahay sidii aynu doonaynay wax shaqo ah kuma lihin haddii ay sokortu baraaziil ka timid iyo haddii ay kenya ka timid tan la doonayo waxa weeye in shaahu wax waliba uu leeyahay waxaan kaloo garanayaa in diyaaradaha raacisteedu ay cabsi badan tahay ha yeeshee markii aynu saaran nahay waa qasab inaan dhex soconno markii ay marayso ilaa iyo afartan kun oo fiid ilaah wuxuu markaasi inaga doonayaa uun inaan ku kalsoonaanno masiixa ha yeeshee badankeen waxaynu ku carqaladaynaa waxyaabo aynan garanaynin wixii aan garanaynay taasina looma baahna markaana sidaan arkayno eliyuhu garashadiisu way xadidan tahay sidaan aayaddan soo socota ku arki doonno oo wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda saddexaad ee cutubkan lix iyo soddonaad sida tan aqoontayda meel fog baan ka keeni doonaa oo xaqnimana waan ka sheegi doonaa kii i abuuray haddaba rasuul bawlos ayaa isla sidaasi oo kale ka odhanaya ilaah oo wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer rooma cutubka sagaalaad aayadda afar iyo tobanaad ee baalka laba boqol iyo siddeetan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan maxaan nidhaahnaa haddaba ma xaqdarrabaa ilaah la jirta ma suurtoodo haddaba ilaah xaq buu ku yahay wax waliba ee uu yahay iyo wax waliba ee uu sameeyo inkastoo eliyuhu qirayo in ilaah ka sheegayo xaqnimo haddana wuxuu qirayaa in ilaah garashadiisu ay ka dheer tahay dadka oo qofka ilaah waxba kama ogaan karo maadaama taasu ay xaqiiqo tahay ayaa su'aashu ay noqonaysaa maxaa innaga iyo ilaah ina kala dhaqaajinaya balse taasi aad ku garato waxaad eegtaa waxa eliyuhu uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi ayuub cutubka lix iyo soddonaad aayadda afaraad waxaa qoran sida tan waayo sida runta ah erayadaydu been ma aha oo mid aqoontu kaamil ku tahay ayaa kula jooga wuxuu taasi ula jeedaa in ilaah oo keliya ay aqoontu ku idishahay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii ayuub baalka lix boqol shan iyo siddeetan ee axdigii hore cutubka soddon iyo lixaad aayadaha shan ilaa toddoba waxaa qoran sida tan bal eeg ilaah waa xoog badan yahay oo isagu ninna ma quursado oo itaalka waxgarashada wuu ku xoog badan yahay isaga uma daayo kan sharka ahu inuu sii noolaado laakiinse kuwa dhibaataysan xaqooduu siiyaa isagu indhihiisa kama qaado kuwa xaqa ah laakiinse wuxuu weligoodba la fadhiisiiyaa boqorrada carsiga ku fadhiya oo iyaga waa la sarraysiiyaa dulucda hadalkiisu waxa weeye inaynaan waxba ka garanaynin ilaah ilaah waa layna kala dhaqaajiyey oo si toos ah ulama xidhiidhi karno wuuna inaga dheer yahay ha yeeshee waxaad mooddaa in eliihu arrinkaasi uu ku qaldan yahay waxaa kaloo arrinkaasi ku qaldan mid waliba oo inaga mid ah oo sidaasi rumaysan bal dhegayso hadallada nebi ishaaciyaah ee ku saabsan waxa keenay in ilaah uu inaga fogaado markaana kala dhaqaaqidda ma ahan wax ku yimid fogaanta inoo dhexaysa oo macnuhuna ma ahan in isagu uu weyn yahay oo innaguna aynu yar nahay mana loo fasiran karo in kala dhaqaaqiddaasu ay ku timid in isagu uu yahay mid weligii waara innaguna aynu dhimanayno ishaaciyah oo ruuxa quduuska ahi uu ka dulhadlayo ayaa leh sida ku qoran kitaabkii uu qoray cutubka sagaal iyo kontonaad aayadda labaad ee baalka sagaal boqol shan iyo afartan ee axdigii hore sida tan laakiinse xumaatooyinkiinna idinkala soocay idinka iyo ilaahiinna oo dembiyadiinna wejigiisa idinka qariyey oo saasuusan idin maqlin isagoo tafaasiil ka bixinaya dhibaatida ayuu leeyahay ishaaciyah sida ku qoran isla cutubka sagaal iyo kontonaad aayadihiisa saddex ilaa afar sida tan waayo gacmihiinnii dhiig bay ku nijaasaysan yihiin oo farihiinniina xumaan bay ku nijaasaysan yihiin bushumihiinniina been bay ku hadlaan oo afkiinniina shar buu ku goryumaa ninna si xaq ah uma dacweeyo oo midnaba run kuma mudduco waxay isku hadlayaan waxaan waxba ahayn oo been bay ku hadlaan balaayay uuraystaan oo xumaan bay dhalaan haddaba ilaah wuxuu leeyahay waa waxaan waxa aan dadka uga tegay ama uga dheeraaday maanta la heli maayo asbaab aniga iyo adigaba aynu ilaah uga dheeraanno su'aashii dembiga waa la xalliyey waxaana la helay dhexdhexaadiye keliya oo u dhexeeya dadka iyo ilaah waana ciise masiix maantana waxaan ilaah ugu imaanaynaa innagoo ciise masiix soo marayna wuxuu haddaba u soo dhowaaday dhexdhexaadiyannimo eliihu isaguna ma uu noqon sababtaas aawadeed ayaa ilaah qudhiisii uu soo galay xaalka eliihu wuxuu haddaba leeyahay ilaah waa macallinka ugu weyn sida ku qoran cutubka lix iyo soddonaad aayadaha laba iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan ee baalka lix boqol lix iyo siddeetan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan bal eeg ilaah baa xooggiisa ku sarreeya waa ayuu macallinka isaga la mid ahu jidkiisa yaa u amray yaase isaga ku odhan kara waxaad samaysay xaqdarro eliihu wuxuu dareensan yahay inaannu ilaa xidhiir isgaarsiineed la lahayn ha yeeshee wuxuu leeyahay waa ayuu macallinka isaga ka weyn sidaad og tihiinba ciise masiix waxay dadka ugu yeedhi jireen macallin wuxuuna ahaa macallin weyn oo cadaawayaashiisa mar waxay yidhaahdeen ninna uma hadlin sida ninkanu u hadlo waxaana taasi ay ku qoran tahay injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka toddobaad aayadda lix iyo afartanaad waxbariddii ciise masiix waxay ahayd mid sarraysa oo welibana lama hayo nin sidaasi dadka wax u bara waa wax la yaab leh in kuwa diiddan sayid ciise masiix maanta ay isticmaalaan waxbariddiisa kuwa sidaa yeelana way badan yihiin oo waxaa ku jira kuwo hore u sheegan jiray masiixa rumaysadkiina waxay u beddeleen sida mabaadii'da iyo filosofiyadda nolosha waxay qaarkood isticmaalaan waxbariddii filosofiyiinta giriigta oo ay ku dabaqayaan runta ha yeeshee runtu waxay tahay inaan la arkaynin macallin ka weyn masiixa elihuuba wuxuu leeyahay waa ayuu macallinka isaga la mid ahu maadaama aynu soo koobaynay oo aynu xooga aayada ah ka xulannay cutubkan lix iyo soddonaad ayaannu iminkana kaga gudbaynaa kan toddoba iyo soddonaad oo isna aynu soo koobi doonno wuxuuna mawduucan ku saabsan yahay gunaanadka hadalladii eliihu cutubkan toddoba iyo soddonaad ayaa eliihu hadalladiisu ay ku soo xirmayaan waxaanan cutubkan toddoba iyo soddonaad ka soo qaadanaynaa oo keliya saddex aayadood waana saddexda aayadood ee ugu dambeeya haddaan markaasi idin akhrinno kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka toddoba iyo soddonaad aayadaha laba iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan ee baalka lix boqol toddoba iyo siddeetan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan waqooyi waxaa ka soo baxa iftiin sida dahab u dhalaalaya ilaahna wuxuu leeyahay haybad cabsi badan annagu ma heli karno ilaaha qaadirka ah waayo isagu waa xoog badan yahay oo isagoo garsoorid iyo caddaalad ka buuxa ninna ma uu dhibi doono sidaas daraaddeed dadku isagay ka cabsadaan oo isagu ma uu fiiriyo kuwa qalbigooda xikmaddu ka buuxdo mar kale ayaa halkan laynoogu sheegayaa in ilaah dadka uu ka dheer yahay oo aynaan helaynin hab aynu kula xidhiidhno isagu wuu inaga durugsan yahay oo meel shishe ayuu joogaa innaguna halkan hoose ayaannu joognaa haddaba waxaynu horay u soo aragnay in weynaanka iyo xoogga ilaah aawadeed aan ilaah laynooga dhaqaajinin waxaa kala dhaqaaqa keenay dembiyadii dadka cutubkan wuxuu si caddaan ah u muujinayaa in eliihu aannu dhexdhexaadiye ama nebiba u ahayn nebi ayuub haddaba haddii qof xal uu raadinayo ilaah ha weyddiisto mase ahan in loo yimaado nin la taliye ah oo uu galo jagadii ilaah nebi ayuub saaxiibadiis waxay isku dayeen inay la taliyaan oo ay u qalbi qaboojiyaan isaga waxay isku taxallujinayeen inay isaga u galaan booska ilaah dhibaatadooduna waxay ahayd in aqoontoodu ayan iyaga ku filnayn waxaan markaasi u baahannahay inaan maanka ku hayno in talada dadka ay ku sallaysan tahay khibrad iyo xikmad qof kale laga helay waxaana kuwa la taliyaasha ahi ka maqan xubin weyn oo ah inaanay lahayn garashada ilaah mana jiro qof awooddaasi leh welibana ma jiro nin talabixiye ah oo garan kara arrimaha oo dhan ee ku taxalluqa qofka uu talada siinayo mana lahan xikmadda looga baahan yahay in talada la garto waxaan markaasi ula jeednaa inaannu jirin qof qaadan kara jegada ilaah markay joogto talada qalbiqaboojinta xal u helidda mashaakilaadka iyo wixii la mid ah haddii aad tala siinayso qofka waa in taladaada aad ku xasuusataa in ilaah keliya uu garan karo dhibaatada haysata qofkaasi isaga ah wixii markaasi karaankaaga ah aad ka dhiibato mashaakilaadka haysta qofka aad la talinayso kaba soo qaad inaad dhakhtar tahay waxaa lagaa doonayaa qofka kuugu yimid inaad dawayso inaadan been u sheegin marka hore waxyaabo badan ayaa jira oo qofka dhakhtarka ahi uu garan karin markay joogto cudurrada halista ah sida kansarka dadka qaarkii markii laga gooyo wuu ka yara dabcaa ama ka yara hakadaa xawligii hore ee uu ku korayey kuwana maba ka istaago markaa qofka dhakhtarka ahi waa inuu runta ka sheego xaalka ku saabsan cudurrada ee ma ahan inuu qalbiqaboojin aan soconaynin la yimaado welibana waa inuu u sheegaa inay jiraan waxyaabo badan oo uu saynisku garan karin ilaah baa wax waliba caalin ku ah taana waa in la muujiyo oo ma ahan in jegada ilaah la qaato oo layska dhigo in wax waliba la garanayo eliihuna wuxuu doonayey in ayuub iyo ilaah uu u dhexeeyo wuxuuse qiray inaannu ilaah aad u garanaynin wuxuuna qirtay inaannu garanaynin sida loogu soo dhowaado iyo inuu aad uga fog yahay taasina waa waxa loogu baahan yahay in ilaah uu soo dhex galo arrinkii nebi ayuub waayo isaga keliya ayaa xaalka garanayay inkastoo welibana shayddaanku uu garanayay waxa nebi ayuub ku dhacay haddana shayddaanku ma ahan kan dadka abuurtay waxaan kaloo garanaynaa in eliihu wax uu inooga sheegayo xaaladda hawada oo wuxuu leeyahay waqooyi waxaa ka soo baxay ama ka yimid dabaylaha deggan wuxuu sidaasi u leeyahay waxa weeye in ilaa markii wadaxaajoodku u bilowday ay jirtay duruur xagga waqooyi ka hilaacaysa oo iftiin dahabi ah ayaa laga arki karay meeshii gartu ay ka socotay sababtaas buu u leeyahay waqooyi waxaa ka soo baxa iftiin sida dahab u dhalaalaya haddaba daruurtiibaa haatan sii koraysay waxaana bilowday saxansaxadii roobka oo dhibcihii roobkuna si tartiib tartiib ah bay u bilaabanayeen ugu dambayntiina roob xoog badan buu isku beddelay dadkiina way kala carareen oo waxay raadsadeen meel ay roobka ka galaan ama ay kaga gaashaantaan oo eliihuna markii uu hadalkiisii dhammeeyey waxaa hubaal ah inuu isna iska tegay oo roobka meel uu ka galay waxaase halkii ku soo hadray oo keliya ninka la yidhaahdo nebi ayuub waayo isagu ma lahayn meel kale ee uu roobku ka galo waxaa haddaba kol dhow soo gelaya xaalka ilaah sida ku qoran cutubyada siddeed iyo soddon ilaa laba iyo afartan ha yeeshee haddaan dib ugu noqonno casharradii aynu soo barannay ayaa waxaa habboon inaan isla eegno waxyaabaha aynu ka baran karno barnaamijyadii aynu idin soo akhrinnay waxaan ka baran karnaa in kitaabka baibalka oo ka duwan yahay kutubta kale markay joogto taariikhda nebiyada waxaa laga yaabaa in berigii hore ay idinla ahayd in nebi ayuub uu ahaa nin xaq ah oo innaba aan eed lagu helaynin ha yeeshee waxaannu arkaynaa in nebi ayuub ilaah hortii aannu xaq ku noqonaynin welibana la arki maayo nin ilaah hortiisa soo istaaga oo aan iin lahayn weliba habka aynu uga faalloonayno wuu ka duwan yahay habka kutubta kale ama diimaha kale ay wax u fasiraan waayo sidaannu horayba idinku soo akhrinnay ayaa ishaaciyah wuxuu leeyahay sida ku qoran baalka sagaal boqol shan iyo afartan ee axdigii hore cutubka sagaal iyo kontonaad aayadaha kow ilaa labo sida tan bal eega rabbiga gacantiisu inay wax badbaadiso kama gaabna oo dhegihiisuna inay wax maqlaan kama oodna laakiinse xumaatooyinkiinna idinkala soocay idinka iyo ilaahiinna oo dembiyadiinna wejigiisa idinka qariyey oo saasuusan idin maqlin waayo gacmihiinnii dhiig bay ku nijaasaysan yihiin oo farihiinniina xumaan bay ku nijaasaysan yihiin bushumihiinniina been bay ku hadleen oo afkiinniina shar buu ku guryumayaa markaan soo koobo hal qof baa ciso lagu siinayaa kitaabka baibalka waana ilaah maadaama uu yahay ilaah xaq ah oo weyn innaguna aynu nahay dembiilayaal ayaa waxaa loo baahday in la helo dhexdhexaadiye ilaahna wuxuu soo diray ciise masiix si marka hore uu dembiyadooda u qaado dabeetana dadka ugu hadlo ilaah hortii haddii nin ka mid ah dadka u dembaabo oo dembiyadiisii u qirto oo uu rumaysadkiisana saarto masiixa waxaa hubaal ah in dembiyadiisii la cafinayo ciise masiix ma ahan oo keliya dhexdhexaadiye laakiin weliba waxaa looga baahan yahay nolosha mustaqbalka waa markii dadku uu dhinto kadibe ciise qudhiisa leh sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka kow iyo tobanaad aayadaha shan iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan ee baalka boqol lix iyo siddeetan ee axdiga cusub sida tan ciise ayaa ku yidhi anigu waxaan ahay sarakicidda iyo nolosha kii i rumaystaa in kastoo uu dhinto wuu noolaan doonaa kii kasta oo nool oo i rumaystaa weligii ma dhiman doono waxaan ma rumaysan tahay waa su'aal adiga qudhaada lagu weydinayo saaxiib ma rumaysan tahay haddii aad dhimato adigoo rumaysan masiixa inaad sara kacayso oo aadan dhimanaynin marka ay sidaan tahay ayaa waxaa inoo soo baxaya in ciise masiix aannu dhexdhexaadiye keliya ahayn laakiin weliba waa badbaadiyaha ruuxa qofka waxaa laydinka baahan yahay dhegaystayaal inaad rumaysataan masiixa ilaah oo haddii aydnan wax badan ka fahamsanayn waxbaridda kitaabka tafadal inagula soo xidhiira cinwaanka aynu dib idinka siinayno waxaannu soo gaarnay iminkana dhammaadka khudbadii eliyahu iyo weliba dhammaadka cutubka toddoba-iyo soddonaad oo aynu in yar oo keliya ka soo xigannay haatanse aynu wada dhegaysanno qadar gaaban oo miyuusig ah
sareeyo masiixow sama wadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salulaqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug laq halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin